tan iyo wixii ka dambeeyey lixdii bishii nofembar markii uu donald trump ku guulaystay doorashadii madaxtinimo ee dalka maraykanka ayaa waxa ay soo taraya walaacyada laga muujinayo isbedelada ku yimaada siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumadda washington dowladda kenya oo xiri la leh maraykanka ayaa waxay ka walaacsan tahay dib u soo laabashada trump diblomaasiyiin kenyaan ah ayaana aaminsan in dib u soo laabashada donald j trump uu hoos u dhacweyn ku keeni karo cilaaqaadka ka dhexeeyay nairobi iyo washington dowladda kenya oo si aada ugu tiirsan taageerada amni midda siyaasadeed iyo midda dhaqaale ee ay ka hesho maraykanka ayaa aaminsan in trump uu hoos u dhigi doono taakulada arrinkaasi oo saameyn ku yeelan doono dagaalka waxay ugu yeereen argagixisada ee kenya iyo xulafadeeda uga jiraan geeska qaaradda afrika sida ku cad warbixin uu daabacay wargeeska business daily africa warbixinta ayaa tibaaxaysa in awoodda milatari ee ciidanka kenya iyo xitaa sirdoonka waddankaasi ay si dhammaystiran ugu tiirsan yihiin taageerada maraykanka islamarkaana haddii trump uu dhimo dhaqaalihii uu siin jiray ay halisgeli doonto dowladda kenya barnaamijka uu maraykanka bixiyo ee loo yaqaano a g o a ee uu ku taageero dowladaha dhaca geeska afrika kenyana ay qayb ka tahay ayaa waxaa laga yaabaa in la joojiyo sidaba uu trump horey u sameeyey afartii sanno ee uu xil ka hayay bishii janaayo ee sanadkii labada kun iyo labaatankii ayaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay howlgal weyn ka fulisay saldhigga ciidanka maraykanka gacanka manda bay ee dalka kenya xilligaasi uu talada maraykanka haya donald trump weerarkaasi ayaa wuxuu labada dowladoodba uga dhignaa dhabarjab aad u xoogan william ruuto oo ah madaxweynaha kenya ayaa kaniya jabsan tallaabooyinka uu trump qaadi doono jo biden madaxweynaha waqtigiisa sii idlaanayo ayaa bishii may ee sanadkan booqday magaalada washington halkaasi oo ay kenya ka noqotay xubin dibadjoog ka ah nato tan iyo markii ay ciidanka kenya duulaanka gardarada ah kusoo qaadeen soomaaliya sanadkii labada kun koob iyo tobankii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyana waxaay qaaday howlgallo gilgilay magaalooyinka waaweyn ee kenya maamusho sida nairobi mombasa iyo gaarisa waxaana intaas sii dheer weerarada joogtada ah oo ay ka wadaan gobolka laamu iyo dhulka soomaalida n f d ay gumaysiga ku haysato